wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa tababar ku saabsan barashada tallaalka covid nteen u furtay dad laga soo kala xulay degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe tababarkan ayaa waxaa daaha furay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxudiin mukhtaar mucalim tusaale laba bil ka hor waxaa runtii qayb ka aheedeen tallaalkii oo coronavirus waana ognahay dadka markaas ugu riskiga badnaa in aad tihiin sidoo kale maalmaha soo aadan iyadana waxaan rajaynaynaa inuu dib u bilaabo doono dooskii labaad sababta la idinkugu yeerayna qeybay ka tahay maadaama arinta ku saabsan tallaal iyo waxyaabaa la xiriiro riski riskiga markaas ee aada u ballaaran ay leedahay haddana kii hore ama tallaalkii hore si emergency ama degdega ama markaas xaaladda u guud ahaan xumeeday waddanka aanan adkeeda in la isku safro degmooyin kala duwana yimaadaan meeshaan waxaan ugu aadina halkan in aan uga faa'iidaysano wakhtiyada dambo amba dooskii labaad si markaas aad wax badan oo horay idinkaga maqnaay la idinkuugu faa'iideeyo ujeedka tababarkaani ayaa waxaa ka warbixiyey madaxa mashruuca talaalka wasaaradda caafimaadka saynab cabdulle maxamed iyo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka cabdiqaadir mucalim tareyni ah n o b v two oo kaasoo n o b v waxaana kasoo qayb galay cadale mahadaay warshiiq balcad jowhar intaasaa kasoo qayb gashay oo kooljiin obareytarada ah iyo madaxa kooljiinka midhal shabeelle iyo anoo ah e b i state hirshabeelle waxaana tallaalkaas oo hadeerta nagu cusub oo la dhaho n o b v two waa tallaal cusub oo waa tallaal cusub oo loogu talagalay in lagu xakameeyo boolyada ka dhalato bulaacadaha si ay boolyada ka dhalato bulaacadaha waxaana la rabaa in uu xakameysmo tallaalkaas waxaa la helay adeerta kaysas oo ah maxay ahayd toole a f b boolyada oo curyaamiinta ah waxaa laga helay sagaal iyo labaatan kays sagaal iyo labaatan kaas kays saddex iyo toban kays waa female waa dumar yacni waa gabdho lix iyo toban kaysna waa mail talaalkaas marka o n l b v two-ga waxaa lagu xakameynaa tallaalkan faafo oo ah cudurada faafo kaasaana isugu nimaadnay maantay in kooljiinada la abdheyt gareeyo si ay ula socdaan tallaalka cusuboo soo kordhay muhiimadda waxaa waaye meeshaan la iskugu imaaday kooljiinada ka jiro mid alshabeelle degmooyinkooda kala duwan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen maxaa la dhahaayey traininkan haddii ahaan lahayd sidii maaragtay vaksinka iyo howlihii soconhayay ee ku saabsanaa covid sidii looga faa'iidaysan lahaa waaye iyo qaabkii operationiska ay markaas looga shaqayn lahaa oo ay u noqon lahayd shaqada mid wanaagsan rol outkan muhiimad gooniyuu idiin leeyahay taasoo ah in looga faa'iidaysto sidii qorshayaalka ay maaragtay uga hirgeli lahaayeen dadka kooljiinada joogo ay uga faa'iidaysan lahaayeen qaabka xanaanaynta iyo sida maaragtay loo looga taxadiro markaasi qalabka la keenahayo iyo maaragtay faksinki la keenahayay oo la rabay in la operate gareeyo ama maaragtay la ilaaliyo marka muhiimad goonihii uu idiin leeyahay waxaan rajaynaa wuxuun socon doonaa muddo saddex beriye saddexdaas beri waxaan rajaynaynaa inaad say tahay oo aada uga faa'iidaysan doontaan waxaa la filayaa in magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle uu soo gaaro wejiga labaad ee xanuunka covid sagaal iyo toban